bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dalsanadiasana waxaa ugu waaweyn warar dheeraad oo kasoo baxaya askari ka tirsan ciidanka dowladda oo dorowal mootabajaaj ku dira muqdisho iyo qoyska marxuumka oo cadaalad dalbaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo saxiixay sharciga ilaalinta maareynta iyo deegaanka oo horey u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dowladda federaalka oo wax ka bedashay habkii lagula xiriiri jiray diyaaradaha marahawada soomaaliya xilli weli u taagan yahay khilaafka hawada ee soomaaliya iyo maamulka somalilan madaxweynaha maamulka jubbaland oo dhaliil u jeediyey hay-adaha garsoorka dalka dowladda oo ururka dalalka islaamka ka dalbatay inay ku garab istaagaan soomaaliya mowqifkeeda ay uga soo horjeeda xadgudubka itoobiya maamulka la magacabaxa hiiraan state oo loo doortay madaxweyne cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan konton sano kadib degmada moqokor ee gobolka hiiraan oo la gaarsiiyey agab iyo manhajka waxbarashada dalka wararka dibadda waxaa ugu waaweyn donald trump oo guul ka gaaray doorashooyin hordhacah oo ka dhacay gobolka south carolina
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saake waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad laba kun afar iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada oo halka subax xeriyadu dalsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay warar dheeraada ayaa waxaa laga helayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo drowal mootobajaaj ku diray magaalada muqdisho dilkaas ayaa waxauu si gaar uga dhacay waaxda calasoo dheer ee degmada shibis ee gobolka banaadir waxaana la sheegay in askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo drowal mootobajaaj halkaas ku diray drowalka ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysan jiray mootobajaajta dad ayaa waxa ay ku warameen in dilka loo geystay drowalka mootabajaaja uu yimid ka gadaal markii murankuun uu soo kala dhex galay askariga dilka geystay sidoo kale darawalka mootabajaajlaha waxaana la sheegantaa kadib in muranka uu isku bedelay gacanka hadal sidaasina uu askariga rasaas ku furay darawalka mootabajaaj oo durbadii goobta ku naf waayey waxaana sidoo kale wararka intaa ay ku tilmaamayaan in askariga farka geystay uu durbadii goobta ka baxsaday qoyska marxuumka geeriyooday oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay dowladda soomaaliya ay ka dalbadeen gaar ahaan laamaha ammaanka inay gacanta kusoo dhigaan askariga diray wiilkooda iyagoo sidoo kale sheegay inay u baahan yihiin cadaalad islamarkaana ay dowladda ka doonayaan in gacanta lagu soo dhigo askariga falkaas u geystay darawalka mootabajaajlaha oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysan jirtay mootabajaajta
agaarkayga igu dilay ninka gardaran ah haddana ah ciidanka dowladda haddana aana ahayn dibley ee ah nin mas-uula oo darajale agaarkayga cabdiraxiin lix iyo labaatan jir u ahaay bijaallo u ahaay haanalka iigu daaraysaa aana loo dilay marka sharciga isla sharciga islaamka wuxuu qabo ayaan rabaa dhaawac nafba kuma jirinba dadka hadda dhaawac ahaana loo qaadan laakiin nafba kuma jirinba aniga bijaalka markii lagu qaadayay orodkan sii ordayay marba haddaan arkay dhiiggiisa jaa saasaanba ku sabraa laha ka baxda dhiig markaan arkay haddii isbitaalka la geeyna waaba dhintaaba la yidhaba jiteer ku jiraa waxaan sugu hayaa cadaalad nay sheega nin sargaal inuu yahay anuu si dhiig ka tirsan yahay in la yidhi cabdiqani maxamed rooble la yidhaa lay sheega wuxuu la degaan shibis waali cala soo dheeroo la degan yahay iskool gaanshaan xasi diiri iridiisuu ku dilay wiil bajaas ka wato gurigiisu socosaaka gurigiisu soo shaqo tegay oo hooyadiisii aabihiisu soo shaqo tegay oo naagtiisii ilmihiisu soo shaqo tegay in la yidhaa nalkan iga dime wish lagu siiyo ilkeygi ninkii dilay idoon la keenin oo tiirka lee saaran eerkeyga la duugma doono talaahana laka dilay isagoo mootadiisa iska wato xaafad ku dhex socda nin sargaala in yimid oo xabad dhash ku yidhi nalka xaad u shiday hawna u dilay nalka la shidan yaha nalka mootada waxa ula shidan yaha u dilay waxaan ka codsaynaa dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maxkamadda sare waxaan ka codsaynaa cadaaladda in loo geeyo felijeeraan soo gelinay waa qaadnay isbataalan geynay asigoo inuu nool yahay aanu qabayna ilaan eh, waa qof dadkaaga hadduu dhinto waa waxaa is- waa xoogaa sabri mayside isbitaalka haddaan geynina cidu nooma imaan noogama daba imaan oo ka socota meeshii noogama daba imaan yaa waxaa si edeb daraa ula kacay oo yasitaan ay ku jirto oo u dilay wiilkayga cabdiraxiin cabdulshiikh abuukar waa wiil bajaajle ah geerishow ka soo baxayay gaari lama kaxayn karo ama mooto lama kaxayn karo ayadoon leerka loo shidin leerka u shitay asigoo socdo oo dhaqaaqaayo ayuu yidhi "Ho- wax hadda afkayga aan soo qabanaynin ayuu yidhi oo hooyadiisuu caayay leerkan iga dimiyuu yidhi war leerka waa kaa diminaa hooyaday ha caynin hooyadaa waa caynaa maxaa taha adiga maxaa dhaantaa hooyadaa nin rage oo nin weyn oo reer looxaasal in la yidhahdo hooyadaa maxaa dhaantaa waa caynaa haddana xabad madax loogu dhufto kolley waxaan u malaynaya arrintaas waa arrin ulakac eh kibir eh ka edabdarro loo sameeyey ninka u sameeyeyna nin qof shacab oo qoras ka soo qaata maa waa nin sargaale oo boliise oo si ay dhiida joogo qofka uu ku sameynayo uu dilaayana qof uu yaqaano maalintiina raadkiisa uu yaqaano habeenkiina codkiisa uu yaqaano waayo walan waxba meelsho ka moogay ilmaha casho siisanaya meeshaasaan joogay xabada intee dhacda xabadihii waa maqlay anoo isdhahay laantee ka dhacda xabada wax ku dhac ma aqaano anoo meesha iska jooga daqiiqad markaan waxyar aan joogay ciyaal kale ordaya anoo xaafada ka tirsanaa noo yimideen cabdiraxiin aabiis aaba cabdiraxiinaa la dil cabdiraxiinaa la dilay dhaheen allayaa dilay aan dhaasaa la dhaa meeshaana lagu dilo wax dila ma garanayno ciyaalkii kama aana tegin inta kaloo guriga joogeen oo xaafada dhanaa la wada baxay ani ciyaalkii kaasasayaan islaha iska jooga ciyaalkaada wax siiso ciyaalkia u haray marka waxa waa la dila waa la dila fitinka adduunka ayaantan wuu ka socdaa wax cadaalada iyo wax oo hadda sharcigaana ma- meen- meesha kama jiro cadaalad haddee jirto walaalkay dilkiisa waxaan rabaa in oo noo- noo- noogula aaro ninkaas oo dilay oo tiirka la saaro oo shareecada islaamka waxay qabto naftu naf goyso in loo in loogu jiseeyo intaasay qabtaa intaas
codkaas waxay ahayn qaar ka mid ah ahilada marxuum darobal mooto bajaajla ah oo lagu dilay magaalada muqdisho oo cadaalad ka dalbanaya dowladda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho barihii ugu dambeeyay waxaa kusoo badanayay dhararka loo geysan dhalinyarada sidoo kalena iyo kuwo kaleo ka dhacdhaca qoysaska soomaaliyeed markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu saxiixay sharciga ilaalinta iyo maareynta deegaanka kadib markii ayaan saxiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay islamarkaana soo saaray wareegto uu ku saxiixayo sharciga ilaalinta iyo maareynta deegaanka ay horey aan saxiixeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya marwe khadiijo maxamed almaqsuumi ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu celisay in uu saxiixay sharcigan oo muhiim u ah ilaalinta deegaanka waxaan u mad- waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh oo maanta saxiixay sharciga ilaalinta maareynta deegaanka ayay tiri khadiija almaqsuumi wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda soomaaliya ayaa in muddaha ku horneyd soo saarista sharci lagu badbaadin karo laguna maareyn karo deegaanka sharcigan ayaa muhiim u ah ilaalinta maareynta deegaanka si looga hortago loona yareeyo saameynta dalka uu ku yeelan karo isbeddelka cimilada adduunka wardhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka subaxi raadiyaha darsan ee magaalada muqdisho markana dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay wax ka bedeshay habka ay kula xiriiri jirtay diyaaradaha mara hawada soomaaliya xilli weli khilaaf uu ka taagan yahay dhanka hawada oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan hay-adda dowlasta rayidka soomaaliya ayaa sheegtay in wax laga bedelay habka isgaarsiinta ee lagula xiriiro diyaaradaha mara hawada soomaaliya maareeyaha hay-adda dowlasta rayidka axmed macalin xasan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in diyaaradaha marahawada soomaaliya lagula xiriirayo qalab cusub oo ay bilaabeen isticmaalkiisa waxa uu sheegay ah, maareeyaha oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee b b c da in qalabkan cusub uu yahay mid telefoon ku shaqeeya oo mid telefoon ku shaqeeya oo dayax gacmeedka kaas oo haystaan diyaaradaha iyo xafiiska laga diyaaradaha ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in habkaas isticmaalkiisa ee dowladda soomaaliya ee haatan u yahay mid si casri ah islamarkaana diyaaradaha marahawada soomaaliya ay kula xiriireyso dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in ay haysato saddex nidaam oo kula xiriirto diyaaradaha dul maraya hawada sidoo kale waxay sheegtay in badqabka hawada soomaaliya haatan ay tahay mid la isku haleyn karo si kastaba ha ahaatee maamulka somalilan ayaa dhankooda iyaguna waxaay dowladda soomaaliya ku eedeeyeen inay qarqal geliyeen diyaaradaha marhawada soomaaliya halka dowladda federaalk iyaguna ay sheegtay maamulka somalilan uu dhowr jeer isku dayay in ay ah, qalqalgeliyaan sidoo kalena ay isku dayeen in ay celiyaan diyaarado kh- dulmaraya hawada digaalada maamulkaasi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa waxa uu dhaliil u jeediyey hay-adaha garsoorka dalka kadib markii uu shirkada furay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa daafuray shirweynaha sanadlaha ah ee guddiga sare ee macadka tababarka garsoorka dalka shirkan ayaa waxa uu madaxweynaha maamulka jubbaland uu ka sheegay in hay-adaha garsoorka looga baahan yahay in ay u cadaad furaan dalka sidoo kalena waxa uu tilmaamay inay jiraan dhaliilo gaar ahaan dhanka garsoorka waa sida uu sheegay
waxaan aada ugu faraxsanahay shir looga hadlaya garsoorka soomaaliya inuu maanta kismaayo lagu martigeliyey oo caasimadda ku meel gaadhka jubbaland aada baan ugu faraxsanahay waana uga mahad celinayaa intii gobasha dhigtay iyo intii soo ajiibtayba intaa marka laga soo tago xaqiiq ahaan garsoorku waa xubinta ugu muhiimsan waa fulin iyo xeerdejin iyo garsoor soo saddexdaa maaha dowladnimada soomaaliya garsoorku wuxuu la mid yahay fulinta iyo baarlamaanka xa- sha- sharci dejinta hala is hala geeyo maqaamka iyo mansilada uu leeyahay waan sheekaysanay xalay labada guddoomiye xeerlaaliyaha iyo guddoomiyaha labadaba waxaan ku talin lahaa shacabka dhegaysanaya iyo xukuumadda soomaaliya labadeeda heer baan odhan lahaa garsoorku sida uu maanta yahay ha laga daayo oo garsoorka intaan awood u yeelno markaasaa waxaan helaynaa dadku markay ogaadaan cadaaladda inay helayaan yaa waxay helayaan markaa inay gaadhaan waxa ay doonayaan inay gaadhi karaan waxa ugu badan ee garsoor maanta soomaaliya uu ka shaqeeya waa dhul garsoorka maanta ugu badan soomaaliya dhul la isku haysto ka shaqeeya anu ma aqaano daxamar waxa ka bedelan iyo isteedyada kale laakiin markaan jubbaland ka hadlayo kiisaska ugu badan ee hor yaalla dhul baa ka mid dacwadaha kale qaarkoodna matalan dee waxaa iman qisaas baa imanaysa oo hadda xilliga aan ku jiro dilku weliba hadda maalmahan de waad ogtihiin oo falal aada u inkaaran baa ka dhaca soomaaliya gaar ahaan hadda muqdisho bishii u dambeysay islaantiisuu gubay carur carurtiisuu laayey kanuu waxaan ku sameeyey walaalkii buu dilay hebel baa la gowracay waxyaalo aada u dhib badan maxay u baahan tahay marka qisaasta markuu ilaahay uu soo dejinaya ee xuduudda xadul qisaas laga hadlayo mararka qaar ilaahay wuxuu leeyahay walaka fil qisaas xayaatiya ulil albaab soo ma yacni ma dil qof la dilay reebel waxay odhan jirta soomaalidu reebel laba qof kama baxdo yani hebel baaba dhintaye in mid kale la dilo maxaaba diyadu markaa waxay u tahay waxa ugu fudud qofkaana diyadii maxay noqotay soomaalidu way naqaanaa xeerkan ku dhaqmi jirnay ree hebel mag baa ka dhaxaysa soo maa hadda qabaailaad arkaysaa shiraya waxaa laga wada hadlaya qabaailahaas waxaa ugu badan magti baa lagu kala tegay soomaali jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe markan maamulka la magac baxay hiiraan state ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne cusub ay ku doorteen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sida warkan uu kusii ambaqaadayo cabdisaalkaas
munaasabadan oo ahayd mid lagu dooranayay madaxweynaha cusub ee hiiraan state ee saddexda sane ee soo socota ayaa lagu qabtay maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana doorashadan ka qaybgalay boqol saddex iyo toban qof oo erga ah kuwa oo ka kala socday degmooyinka gobolka hiiraan xilka madaxweynaha hiiraan state ayaa horey waxaa u hayay cali jiit cusmaan kaasoo dowladda dhexe dal ku magacaawday xil aada u culus waxaa sidoo kale xilka madaxweynaha ku tartamay laba musharax oo kale ah cabdulaahi cabdiraxmaan aadan iyo deeq cabdulaahi abuukar goobta ay doorashada ka dhacaysay waxaa ku sugnaa odayaal dhaqameed aqoon-yahano haween iyo dhallinyarada magaalada beledweyne gudoomiyaha guddiga doorashada hiiraan state maxamuud maxamed saxane ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada hogaanka cusub ee hiiraan state waxaana ku tartamay iyadoo maanta taariikhdu tahay labada kun iyadoo taarikhdu maanta tahay afar labaatanka bisha labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka cabdulaahi cabdiraxmaan aadan iyo deeq cabdulaahi abuukar doorashadaasi maanta noo qabsoontay waxa ergadu ay ka koobnayd boqoliyo saddex qof sagaashan waxaa ku guulaystay oo cod gacantaaga ah weliba idinkoo gacantiinna taagaya cabdulaahi cabdiraxmaan aadan halka uu ka helay maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah halka uu ka helay cabdi- ninkan la yidhaahdo deeq cabdulaahi abuukar saddex iyo toban cod guushu waxaan idin leeyahay dhammaanteen waa wada guulaysannay deeqow adiguna waa dhallinyartee wakhtiga wakhtigaaga sug adaaba saddex iyo toban helay anigu gudihiisma soo sharxiyo waan dhimanahay madaxweynaha dambe ee mustaqbalka ayaan noqon doonaa insha allah bismillaahi alkariim qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo martida ka qayb gashay munaasabadda ayaa sidoo kale soo dhoweeyey doorashada madaxweynaha cusub ee hiiraan state cabdulaahi cabdiraxmaan aadan madaxweynaha hadda lagu dhawaaqay cabdulaahi geli saaxiibkan waa soo dhaweynaynaa waana teegaarsannahay waana teegaarsannahay shalay shacabkana aa waxa doortay mudan cali jeyti iyo xamiijo dadkana aa doortay haddana adiga ila doornaa wax hiira isteed oo laba laba la yidhaha ma jirto hiira isteed hal lee waayo wax iska bedel ma laha hogaankii unbay bedeshuun hogaankii ayay bedeshay ilaahay waxaan ka baryaynaa macnaha waqti waa uu kooban yahay inuu noqdo madaxweynahan kii samata bixinaya hiiraan isteed oo ma garataa ay daadajinaya maamulka mudan madaxweyne waxaan kaa rabnaa maamulka lama rabay haddii mar madaxweyne lagu magacaabay madaxweynahan ahaana hadhihina maamulka daajijo baarlamaanka waa inuu si degdeg uu ku yimaadaa oo uu shaqeeyaa gobolka oo qaska iyo dhibaatada ku jirto iyo foodada ku jirto in laga saaraa loo baahan yahay waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee maxaan ku dhahaa state hiiraan state cabdulaahi cabdiraxmaan aadan iyo daaq cabdulaahi abukar runtii waa dad sharaf leh waa dad maxaan ku dhahaa aan naqaano waa dad reer hiiraana waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaada waana idinla shaqaynayna madaxweynaha cusubna waxaan leenahay horey iyo gadaal ayaan kaa taaganaha waana kula shaqaynaynaa madaxweyne soo dhawaaw baarka iska jafo ummadda baahideedii kii ha qabtayba allah kaa dhigo
madaxweynena sharafta le waxaan kusoo dhaweynaynaa inaan hiire isteed aan garab taaganahay haween iyo
guud ahaan dhegeysa warkiisa wax tarsan saaka aad ka dhegeysanayseen waan dhaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel